magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jarayay masjidka huda oo laga hirgeliyey degmada dayniile ee gobolka banaadir munaasabada xariga looga jarayay dhismaha masjidka huda ayaa waxaa ka qaybgali maamulka masjidka culamowdiin qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada dayniile iyo marti sharaf kale sheekh cabdulaahi maxamuud cali maamulaha masjidka huda ayaa ureyn ka warbixiyey heerarka uu soo maray dhismaha masjidka
bishii labiyo tobnaad kodeedii bambaloola laba kun labaatan iyo labadii haddana waxaan maraynaa laba kun labaatan iyo shantii bishii afraad toban iyo sideedeedii baan maraynaa marka intii aanu soo marnay oo aan qabanay dad badan oo muxsiniina oo muxsinaada leh baa wax ka qabtay dal iyo dabadba jooga dadka waxaan leenahay sacyigiini waa miradhaliyey sheekh abuukar xasan maalin sheekh axmed nuur cabdi jimcali iyo sheekh cabdi cali ismaan ugaas oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan bixinta lacag deynaha oo lagu leeyahay masjidka maantay ayaa masaajidkii aanu furnay ilaahay waa noo dhammaystiray bifadlihi wa ixsaanih wa karamihi wujuudih waxaa bishaaraysanaya deegaanka waxaa bishaaraysanaya dadkii muxsiniinta ahaa iyo gabdhihii muxsinaadka ahaa oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba masaajidka ka soo taakuleeyey masaajidka waxaa baahi deg dega uu u qabaa laba boos labadaa boos boos waa madraso masaajidka hadduusan helinin madraso litaxfiid alqur'aani alkariim
xajkaygii waa laii keenay laakiin waxaan idhi ilaa masaajidka la furo ma baxaayo fasaxuu yahay xajka waxa yarkaaho dhimanna inteennaan joogna haddaan jeebkeenna saaka fiirino masaajidka annagaaba gogli karnaa waana jeclaan laha inaan lagu kala tegino haddaba masaajidka aan iska gogolno maxaa yeele qaybtayna roogay ku fadhiyaan qaybna mutaleelkay fadhiyaan taasaaba cadaalad darra ah quraanjo aruurta bulaca waa jiidaan waxaan aaminsanaha labalabo doola iyo shasho dool haddaan isku daratiin in masjidka sheekuna sheekhana markaasaa hurdo ka soo dhace si fiican uu hurdaa laakiin hadda markaan u nimid masaajidka wuxuu yidhi waa intaan waa lay dedejiyey maxaaslaa intaa aagogashid weli niyadiisa waxay sii jirtaa dadka mutaleelka fadhiya guryahan kaleeto xaafadda ku yaalla gurigii hebel iyo gurigii hebel iyo gurigii hebeliyo gurigii hebla loo yaqaanaa saasaa loo yaqaanaa kanna qof kastoo sheegaya muxuu u yaqaanaa waa baytullaahi subxaanahu wa tacala waa ilaahay gurigiisii idan waxaa weeye labada isim oo loo kala idaafaynayaahi intay kala fog yihiin ayay labada guri nafsadooduna kala fog yihiin labada guri intaasay kala fog yihiin ayadoo sidaasa ayaa haddii idaafadaa xataa dhinaca kale loo fiiriyo aadami ahaan markii la yidhaahdo masjidka huda ee laga hirgeliyey degmada dayniile ee gobolka banaadir islamarkaana dhismihiisa uu socday muddo laba sana ah ayaa waxaa hirgelintiisa ka qayb qaatay bulshada soomaaliyeed